نورنا لم يرب في ليالي الكرب نورنا لم يرب في ليالي الكرب فاضيا مشرق في دروب الموكب فاضيا مشرق في دروب الموكب إنه قرآننا
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka tarbiyada carruurta oo toddobaad weliba xiliyadan oo kale aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan qodobada aad maanta dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah munaasabad si heersaraa loo soo agaasimay oo lagu soo gebagabaynayey tartan qur-aan oo u dhexeeyey ardayda madarasada imaamu shaafici waxaad dhegaysan doontaan codadkii laga jeediyey munaasabadda iyo qaar ka mid ah waalidiinta oo aan ka waraysanay shucuurtooda ku aadan carruurtooda galay kaalimaha hore waxaad sidoo kale maqli doontaan taxanahaynii wabilwaalidayni ixsaana waxaan meesha ka marnayn xubintii siirada rasuulka salawaatullaahi wasalaamuhu calayh ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka tarbiyada carruurta
ونظام النجوم وسواه لم نجد أو نرى من مذهب وسواه لم نجد أو نرى من مذهب لا ليس في الشرق هدى لا ولا في المغرب
waa hagaag mar kale waxaan hawada idinka leenahay carruuray assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan idiin soo wadnaa munaasabad si heersare ah loo soo agaasimay oo ka dhacday madrasada imaamu shaafici ee ku taalla deegaanka kunyo barrow ee gobolka shabeellada hoose munaasabadaasi ayaana ku saabsanayd tartan qur-aan oo u dhexeeyey ardayda madarasada hase ahaatee inta aanan idiin soo gudbin ka hor waxaad ku soo dhowaataan xalqada afartan iyo afaraad ee taxanaha wabilwaalidayni ixsaana waxaana halkan alaabaa ka soo jeediya ashaykh cabdulilaah abu khaalid
أمي وأبي أغلى الناس وهما تاج فوق الرأس حبهما يسكن في قلبي دوما أدعو لهما ربي دوما أدعو لهما ربي رعياني إذ كنت صغيرا دعماني إذ صرت كبيرا دعماني إذ صرت كبيرا بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله waxaynu ku soo jiray imtixaanaheennii ahaa wabilwaalideyn ixsaanan waxaynu ku jiray khulaasooyinkii ama faawaaidii uu walaalku soo inagu soo gaabiyey ee duruustii soo baxaysay uu kusoo khulaaseeyey faa'iidada afar iyo tobnaad wuxuu leeyahay walaalku faidaa tacaaradat taacatu lwaalideyni maca waajibin falaa yu- walam yumkin aljamcu baynahumaa qudima alwaajibu labadii waalidna waxa- waxa- waxay- iyo waxaa iska horyimi daacadoodii waxaa iska horyimi iyo waajib ilaahay kugu lahaa marka waajibka ilahay kugu leeyaa la hormarinayaa waajibka ilahay kugu leeyahay ayaa la hormarinayaa salaadoo kale kata kuma dhihi karaan salaadiioo taagan iyaga maaratay kuma mashquuli karti haddii markaa ay maaratay ayan baahi weyn u qabin adeegaaga kadalika wuxuu leeyahay waxa- wuxuu leeyahay walaalku idaa amaraa bimacsiyatin falaa taacata lahumaa hadday dee macsi faranna iyada waan waan soo aragnay lagu adeeci maayo wax ilaahay maaratay us raalli ka ahayn falamru biixdaari dukhaan maalan aabahaba wuxuu kaa dalmada wuxuu ku yidhi dukaanka sigaar iga soo qabo dukhaan sigaar iga soo qabo ama wuxuu ku yidhi waxaan la garaaco marka muusiq la garaacanayo aalaat almacaazif kamanka iyo durbaan waxaa la garaaco waxaasoo kale iisoo qabo ku yidhi ama wuxuuba ku yidhi salaada iska dhaaf aniga uni adeega salaada iska dhaaf ha iga bixin gu- guriga ii fadhi salaad waxba ha aadin waxaasoo kale de wax lagu adeecaya maha waajibkaas iyo hadday iska hor yimaadaan iyo daacadii waalideynka waajibka ilah baa la hormarinaya wixii oo manfaco u leh ama wiilka ama maarata dheef u leh labada waalid wamaa kaana fiihi manfacatun lilwaalideyn wixii iyaga ay dani ugu jirto ee ilmahana aan dhib uga imanayn kaa isaga waa lagu adeecayaa weliba arru- arrimaha mubaaxa iska bannaan waxay isu bedelaysaa waajibay isu bedelayaan matalan shay baa iska bannaanaa aabbaha baa kaa dalbaday markuu da- dalabka waalidku ku yimaado kaa dalbado markaa shaygaas waajib buu kugu noqonaya mar uusan ilaa cadho gelinayn waajib buu kugu noqonaya tusaale ahaanba suuqaadka walaalka wuxuu leeyahay mahalan qiyaamu leyli mustaxabun wa mithluhu salaatu adduxaa wa ajruhumaa cadiim laakin walaakin idaa tacaarada hada maca waajibin maca waajibi kabar maca waajibin ka biri lwaalideyn mahalan fa yuqadamu biri lwaalideyn wuxuu leeyahay walaalku mahalan habeenkii in la istaago ilaa habeenkii maarata salaad leyl loo tukado waa shay ilaahay jecel yahay mustaxab weeyaan sidoo kale salaatu duxaa waa mustaxab weeyaan labadaas salaadoodna ajirkooda aad buu u weyn yahay haddii salaadaha iyaga aad adiga ajirka ka helaysay iyo iska hor yimaadaan iyo labada waalid samafalkoodii waxaa la hormarinayaa samafalkii labada waalid waxyaalaha tadawuca aan waajibaadka ahayn iyo hadday isku dhacaan iska hor yimaadaan iyo biril waalideyn ama samafalka labada waalid loo falayo labada waalid ayaa loo falaya salaad duxaa iska dhaafaysaa hadday ku baahan yihiin salaatuleyl baad iska dhaafaysa haddaad iyagana usoo jeedo adeegto ay tahay saasuu walaalkana leeyahay kaanii amura mahalan waxaa kasoo qaadaa aabbuhu inuu wiilkiisa faro an yutraka salaati naafila fi hada alwaqti liyadhaba liqadaa'i xaajatin wuxuu ku yidhi aabbo salaatuleylka iska daa wiilkeygiiyow salaatuleylka iska dhaaf oo aniga danta ii qabo markaasoo kale waa in lagu adeeco weeyaan oo samafalka labada waalid loo falayo ayaa ka muhiimsan markaasoo kale salaada nawaafisha iyo tadawuiyo arrimaha tadawuca ah ee maarata aan waajibka ahayn fa huna daacatu lwaalidi waajibatun markanoo kale waajib ay noqonaysaa in waalidka la adeeco oo warkaa laga maqlo wa hiya muqadamatun cala atadawuc wixii aan waajib ahayne cibaadaadkii tadawuc ahaay oo dhan birri waalideynka laga hormarinaya faa'iidada shan iyo tobnaad ama shan iyo tobnaad nacam wuxuu leeyahay maa kaana fiihi manfacatun lilibn wixii wiilka ama qofka la dhalay dan ugu jirto dhibna ayaan labada waalid ka soo gaadhaynin falaa taacata markaas lagu adeeci maayo labada waalid dan baa kugu jirta maslaxa adduunya ama maslaxa aakhiraad samaysanaysaa iyaga dhibi ka soo gaarhi mayso ha samayn kuma dhihi karaan dee dhib kama soo gaadhayso wuxuu leeyahy kaan yamnaca alabu ibnahu mahalan fi salaati naafila hadduu yidhahdo salaada tadawuc ha tukanin ow hadduu ka manciyo yidhaahdo azawaaju biimra'atin saalixa duuna sababin wajiih gabadh fiican oo muslimada oo maarata u qalanta in la guursado baad rabtaa inaad guursato abi xugri ma guursanaysid sababna ma sheegin markaas kale lagu adeeci maayo waalidka lagu adeeci maayo ow yamnacahu ama wuxuu u diidaya min siyaami naafilati bixujati ana fii dalika mashaqatun caleyh wuxuu leeyahay soonka tadawca ha soomin lianna waad wiilkaygo waad ku dhibaatoonaysaa dhib baa kaaga imanaysa iska dhaaf ha ka yeelan markaasoo kale adiga manfaca kugu jirta oo ilaba ajar kaa siinaya waalid kale dhib uguma jirto ow ya'muruhu ama aabuhu wuxuu waraya hooyadu ama aabuhu waxay farayaan wiilka bizawaaji imra'atin bicayniha walibnu laa yardaaha qof dumar ay kula jecelaysay inaad guursato heblaad guursanaysaa bay ku dhaheen gabadhuna ma rabtid adigu ma rabtid arrintaasoo kale markaa lagu adeeci maayo fa kullu hada laa talsimu fiihi taacatu lwaalideyn gabadh aadan raalli ka ahayn guurkeeda hadday furadan waad guursanaysaa waad guursanaysaa wuxuu leeyahay walaalku laasim maaha inaad guursato aaba iga dhaaf hoy iga dhaaf wax kala raadsanaya waa odhan kartaa wa kaan yamnaca waxaa laga yaabaa aabahu inuu u diido wiilka min dalab alcilmi wa istimaaci duruus oo min tarki suxbati alikhyaar falaa sabab bilaa sababin walaa manfacatin lahu walaa falaa yudiichu aabihii baa wiilka wuxuu ku dhahay oo ka dalbaday inuu cilmiga uusan baran oo duruusta uusan dhegaysan ama wuxuu ka dalbaday inuu ragga wanaagsan uu saaxiibka leeyahay ka tago oo min tarki subxati alikhyaar rag fiican oo diinta ilaah ku kaalmaynayo saaxiibatihim buu leeyahay raacin hebel iyo hebel ama masalan jihaadka hagelin buu ku leeyahay wax daaca aad samaynaysa buu kuu diidayaa fa sabab la-aan bilaa sabab walaa manfaca isagana dani uguma jirto wax sababaana kuma sheegin falaa yutiichu marka wiilkuma adeecayo saaxiibadii u iskala soconaya haday fican yihiin maxaa la yidhahdaa hawlisa iska qabsanaya banaana ee aabbaha dhibta u keenaynin aabbaha markaasoo kale aabbaha waxaa la gudboon inuu wiilkiisa maarata ama qofka uu dhalay uu ku kaalmeeyo cala alkhayr wixii khayr inuu kaalmeeyo laa an yakuuna sababan fii ifsaadi alcalaaqati baynahuma aabbaha maaragtay maaha inuu xumaanta uu raaraadiyo wiilka waxyaala badan oo iska banaan iyo waxuu dantiisa ku jirta u diido isagaan manfaca ugu jirin ama ama dheefa ku jirin taas iyadu ma meesha kuma jirto arrinta lixiyo tobnaad ama khulaasada lixiyo tobnaad ama aan idhaahno faa'iidada lixiyo tobnaad daabit alcuquuq alcuquuqi huwa maxaa goormaa qofka la odhan karaa waa caaq goormaa la odhan karaa waxaa weeyaan wuxuu leeyahay adiyat lwaalideyni bilqowli oo bilficil markaad labada waalid hadal ku dhibtid ama ficil ku dhibtid markaasaa la odhan karaa qofkaas waa caaq oo waa caasi oo labada waalid baari umaha sawaan kaana aladaa hayinan aw laysa bihayin dhibta ad u geysanaysa labada waalid ama ha yaraato ama ha badnaato mid fudud iyo mid culus midka ha noqotee marna dhib u geysan maysa fa kulluhu muxaram waxaas oo dhan waa xaaraam inaad la- labada waalid wax dhiba u geysatid marna kuma banaana Eh, arrinta toddobiyo tobnaad ama khulaasada toddobiyo tobnaad ama aan idhaahno faa'iidada todobiyo- eh, toban iyo toddobaad axwaalu nnaasi binisbati lilbiri waalcuquuq ana qofka la dhalay saddex midun buu noqonayaa qofka la dhalay saddex midun buu noqonayaa qof eh, qayb afraadna ma jirto labadii waa mucaamalatu linsaani waalidayhi calaa halaati mara- maraatib saddexun saddex go- eh, martabadood iyo midun ula dhaqmi doona qofka la dhalay midda u horeysa waxa weeye almartabatu ula waxa weeye albiru bihima inuu u samafalo bibadli lmacruufi walbiri fahada fi darajati al- alculya walahu ajrun ajru lbaari hadduu labadii waalid u samafalo taas waa sidii la rabay waa darajadii u sarreysay oo waalid loo qaban lahaa ajarkii oo qofka baarka helaya baariga heli lahaana ilmuhu wuu helayaa taas waa mid midda la rabo diintuna nafartay arrinta labaad ee wiilka laga yaabo ama qofka la dhalay inuu la dhaqmo ah, labada waalid waa alcuquuq waa inuu ka hor yimaado oo caasi ku noqdo ku dhega adaygo walciyaadu billahi ilahay taas baan ka magan galnay wuxuu leeyahay waxaa ka mid a an yaqdaca xaqahumaa inuu xaqoodii gooyo ay ku lahaayeen baari uma aha ma taageero eh, waxna ma siiyo iyagoo baahan arrintaas marka caaqab u noqonaya walaa yafi lahumaa bima awjabahu llah uma fulinayo wixii ilaahay waajib kaga dhigay ee kal- ee kala gudboona labada waalid fa hada calayhi ismu lcaaqi marka kaas wuxuu noqonaya dembigii qofka caaqa ah ama caasiga ayaa qofkaas helaya taasna waa martabada ilahay laga magangeliyo weeye martabad saddexaad baa jirta oo beyne beyne labada u dhexaysa laa yakuunu baaran walaa yakuunu caaqan qofkii baarina lama odhan karo waa caasina lama dhihi karo fahada yuqaal fahada laa yuqaalu inahu baar falaa yanaaluhu hawaabu lbir kaa la odhan kari maayo waa wiil baara ama ilmo baara lama odhan karo hawaabkii eh, fa- samafarka laga helayana ma helayo walaa yuqaalu lama dhahayo kaas inahu qaadic waa qaadicu raxim ama waa qaadicu lwaalideyn caasil waalideyn lama dhihi karo falaa yanaaluhu ismu qatiicati dembigii laga heli jiray ama kaasoo gaadhi jiray in labada la waalid la gooyana ma mudanayo laakinahaa xaalatun radiya laakiin waa arrin xun labadii waalid ba iska dhaaftay caasina kuma tihid umana adeegtid sidai addadan isoqoon oo kalead ba iska iska ihmaalisay wax dembiya umaad geysan gacan iyo af iyo adintoona kamaad dhibin waxna maad tarin iyagoo maarata kula nool xaaladdaa dhexe caaqna aadan ahayn baarna aadan ahayn xaalad fiican iyaduna maaha markasta waxaa laga rabaa inaa labada waalid baari u noqota laga rabaa hada wasala allahu calaa nabiyina muxamedin wacalaa aalihi wa saxbihi ajmaciin بأبيك وأمك يا ولدي ربك وصى بالإحسان ربك وصى بالإحسان برهما واشكر فضلهما هذا من شكر الرحمن هذا من شكر الرحمن وجناح الذل اخفض لهما لطفا مع عطف وحنان وجناح الذل اخفض لهما لطفا مع عطف نورنا دستورنا ونظام نوجبي نورنا دستورنا ونظام نوجبي waa hagaagga weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka tarbiyada carruurta waxaana isla maraynaa qeybihiisa hore markana waa munaasabad si heer sare ah loo soo agaasimay oo toddobaadkan gudihiisa ka dhacday madarasada imaamu shaafici oo ku taalla deegaanka kunyo barrow ee shabeellaha hoose munaasabadan ayaa ahayd mid u dhexaysay ardayda madarasada imaamu shaafici waxaana ku tartamayey afartan iyo saddex arday oo dhiganayay mid ka mid ah fasalada madarasada ardaydan oo iskugu jiray wiilal iyo gabdho ayaa u kala qaybsanaa soddonka juz oo ay ku tartamayeen lix arday shan iyo tobanka juz oo ay ku tartamayeen lix iyo toban arday shan iyo tobanka juz oo ay ku tartamayeen lix iyo toban arday oo iskugu jira wiilal iyo gabdho iyo tobanka juz oo ay ku tartamayeen shan iyo toban arday oo iskugu jiray wiilal iyo gabdho iyo sidoo kale shanta juz oo ay ku tartamayeen lix arday oo iskugu jiray wiilal iyo gabdho ugu horeyn munaasabadda waxaa lagu daahfuray aayado ka mid ah qur-aanka kariimka qowlka allah waxaana akhrinaya arday lagu magacaabo cabduraxmaan haaruun oo kaalinta koowaad u galay soddonka juz
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف فسوف نؤتيه أجرا عظيما
intaasi kadib ardayda ayaa sameeyey bandhigan idinku soo maqan
جمال الوجود بذكر الإله وتصف الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصف الحياة بنور هدى وتضرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى فؤاد شغوف إلى ربه أحب رضاه أحب لقاه يضل يجيء إلى ربوة قرار ويسمو ذا مبتغاه فلا لهو يثنيه عن سيره ولا جمع مال تغشى هوى إذا ما ينادي منادي الفلاح تراه لذاك يحث خضاه تراه لذاك يحث خضاه
run baa qowl lagu dhidbaa been baa weligeed lib dhalin nabsigu waa soo dhaxaa dhagxumo waa laga durgaa sharaftu waa dhowrsashada iimaankaa laga dhargaa dhari kala quuto ruux waxaa ka dhadhamo macaan dhiilooyo wadaagto toban dhulkaagaa lagu hodmaa qurbaa lagu dhalan rugmaa baahidu cashar bay dhigtaa dheeldheel cirka laguma tegin dhib baa aadmiga wax baray dayaxa raggii dhinac degay aqoon bay dheefsadeen dhigoodiya aynigood dadaal baa dhaafiyee dhacdiidka ka toos hurdada filkaa wax uu dhadhabay wax dhaamaha soo tufee garaadka ku dhiirageli inuu dhaafiyo ridada halkuu qeyrkaa wax dhigay haddaad u dhaqaaqda hawl warwaad ka dhabayn kartaa waayuhu waa dhowr wajiile mar buu dhol kuu curtaa dhijaamuhu biyo tufaan dhirta ubaxaysataa geewna badi kuu dhalaa dhay iyo xoor buuxsataa mar buu kula dhalan rugmaa cirku dhibac joojiyaa dhulkuna engegaa abaar dunidu waa dhabanahays dhib iyo waa khayr isxiga nin dhalan iyo waa mid dhiman ogow waayey ka dhacay mar buu dhallinyaro ahaa dhaqsuu ku socdaa wakhtigu waayigii subax kugu dhashiyo qorax gelin kugu dhacdaba wadkaad u dhowaanaysaa ifkaad ka dhammaanaysaa dhabtuna waa aakharada
يا قدس منا ألف ألف تحية بالعيد فارتجي بروم يا سانا ستحرضين ونعم في الله الرجاء سيلم ربي شملنا بدعانا يا قدس منا ألف ألف تحية بالعيد فابتيجي بروم أسانا ستحرضين ونعم في الله الرجاء سيلم ربي شملنا بدعانا سيلم ربي شملنا بدعانا إلى فلسطين وقلقال إلى يهود بابيه إلى وقال الجبي إلى المسلمين تقول إيه
يا حافظ للقرآن عشت مكرما وبقيت درعا للشريعة ملهما بالحفظ حزت المجد من أضرافه وعليك من صحب المكارم قد هما شرفا ظفرت به ونعمة منعم من حازها بين البرية قد سما قد زاد قدرك في الدنا شرفا به تلقى به بين الكواكب سلما فكتاب ربي نورنا وصراطنا وبه شفانا الله من لجج العمى وبه هدانا للطريق إلى العلا فضلا فجاوزنا بذاك الأنجما وبه أضاء الكون نورا مشرقا من بعد ما قد كان سجنا مظلما وبه تفتحت القلوب على الهدى والكافر الزعديد أصبح مسلما وبه غدا التوحيد في أرجائها وغدت مساجدنا لذلك معلما فيها الأذان يهز أرجاء الدنا وبها الموحد تاليا مترنما والله أسعدنا بواسع فضله أحيا به ميتا وأنضق أنكما فيه الدليل لنيل جنات الشدى وكفى بها بعد المنية مغنما
فلسطين تناديكم بصيحات جهادية فما في الدين من شك وما فيه حيادية فلسطين تناديكم بصيحات جهادية فما في الدين من شك وما فيه حيادية فلسطين تناديكم بصيحات جهادية فما في الدين من شك وما فيه حيادية فهذه الحرب قد شنت علينا باليهودية فهذه الحرب قد شنت علينا باليهودية تؤازرها بأحقاد وعود للصليبية صليبية فلسطين تناديكم بصيحات جهادية فما في الدين من شك وما فيه حيادية فلسطين تناديكم بصيحات جهادية فما في الدين من شك وما فيه حيادية هنا نار هنا مدفع هنا شعب رمادية هنا نار هنا مدفع هنا شعب رمادية فهبوا ويحكم هبوا فصيحاتي فدائية فصيحاتي فدائية فصيحاتي فدائية فدائية فدائية لبيك يا أقصى لبيك يا أقصى
sheekh cabdulilaah iyo sheekh faarax cali oo ka mid ahaa culimadii munaasabadda ka soo qayb gashay ayaa halkaasi kelimaad kala duwan ka jeediyey sheekh cabdulilaah ayaana ka hadlay in ardayda la baro tafsiirka qur-aanka kariimka halka sheekh faarax cali uu ka hadlay fadliga ay leeyihiin dadka xifdiya qur-aanka kariimka
آه المهم وين واحد في القرآن ما شاء الله هقول وين بالسوق قبتي ما ما سهشنين لكن هقول تاكا كبضن باين وردما حلقة مرة قارك إنه كدو عيسنا اللهم يسر لي حفظ كتابك وفهمه والعمل به مركب الحفظ كي وتواه الله فهم كين إنه الله وعلمه تفسير كي وحكبرتان أو قرآن كان أخريان وحو كهضلي إنه فهمان وحو كريبي إنه فهمان وحو فري إنه فهمان وحو كبوري إنه فهمان وحو كريب مارتي u diidayo ee nacsiinayo inay fahmaan waa arrin muhiima taa marka ay dhacdo ila haddaan fahamkaas u dhicin lagu camal kale camal falkii ma imanayo dee waxaadan fahmayn kuma camal karaysa camalkiisa ma qaban karaysa taa markay dhacdo oo kitaabkii la xifdiyo oo la fahmo markaasay imanaysaa in lagu dhaqmo oo sidii ilaahay ugu talagalay loogu dhaqmo oo dee maaragtay wixii ilaahayna faray la fartoomo wuxuu inaga reebana laga reebtoomo wixii loo laynoogu yaboohayna aan ku dadaalno inaan gaadhno wixii maaragtay linagu goodiyeyna inaynu ka hadhno ay noqoto ardada waxaan leeyahay iyaga markaa ilaahay baa horta mahadsan oo idiin suuro geliyay inaad kitaabka ilaahay xifdidaan hays dhiganina tallaabadii horaad joogtaan tallaabooyin baa ka dambeeyo qur-aanka tafsiirkiisa barta ku dhaqankiisana barta qofku hadduusan wuxuu bartay ku dhaqmin waxba ma goyso faa'iida ma laha bal xuja isaga ku noqonaysa xuja caleyhi bay noqonaysaa marka dadkii qur-aanka barta ama ardada ha maanta dhammaysan ha noqoto ama kuwii hore u dhameeyey ama kuwa dhammayn doona ama dhammaan dadkan muslimiinta ee jooga maaragtay adduunka jooga oo dhan waxaa laga rabaa kitaabka ilahi inay ku dhaqmaan oo ka muuqdo suluugii dadka culimada ah qof qur-aanka dhameeyey waxaa la rabaa inuu dadka ka bedelan yahay oo ka duwan yahay oo dhaqankiisa iyo tasarufkiisa iyo maaragta walayaha waa ninkan waa waa ninkii caalimka ha la yihahdo waa xaafidulqur'aankii la yidhahdo ayaa loo baahan yahay dadku ay maaragtay ixtiraamaan oo isagu qudwo u noqdo taas ardada waan kula talin lahaa qur-aanka in la xifdiyaa waa lahu ahamiya baaliqa waxyaabaha ugu waaweyn ee alla loogu dhowaaduu ka mid yahay qur-aanka xifdigiisu oo la ammaano oo diintana ay aada u ammaantay qofka qaari'ul qur-aanka ah ama xaafidul qur-aanka ahu maca safarat alkiraam ayuu la mid yahay la meel joogaa ardayda marka allaha barakeeyaan leenahay ilaahayna ha ku sugo xaqa ilaahayna ha fahamsiiyo diinta xifdigu marka waa wasaa-ishu ka mid yahay xifdu lqur'aan min alwasaa'il walaysa min alghaayaat ma aha hadafka laga leeyahay xifdigu waa qur-aanka barashiis waxaa laga doonaya waa in la fahmo lana dabaqo oo lagu dha lagu dhaqmo ilaahayna loogu dhowaado lianna cidda aan ku dhaqmin xaqa ay taqaano ama diinta ay taqaano ilaahay agtiisa waxba kama aha marka ilaahay waxa uu jecel yahay dadka ku dhaqma kitaabkiisa kitaabka qur-aanka in la xifdiya marka waa aad bay muhiim u tahay lianna waa almasdar alawal litashriic sharciga ilaahay noo soo dejiyey waa masdarka ugu horeeyey ee ummadaano ee ku waajibaya inay fuliso sunnadiiya iyaduna ku xigta oo idan masterkii labaad ee tashriica ah in ardaydii maasha allahu la baro ee kitaabka la xifdisiiyo uma kadibna la xifdisiiyo sunnada ay xifdiyaan iyo akhlaaqiyaadka iyo tarbiyada islaamka waa soo dhoweyneynaa ilaahayna ha barakeeyaan leenahay waa jiilkii ee mustaqbalka ee diintaan ayagu difaaci lahaa ee berito ayagu uqumi lahaa qiyaadada haadihi alumma ummaddan qiyaadadeeda iyo hogaaminteeda waxaa iska leh dadka kitaabka ilaahay ee xifdiya ee ku camal fala ilaahay baan marka uga mahadnaqaynaa wax badan wajazaakum allahu khayran wasala allahu calaa nabiyina moxamed mid ka mid ah dadkii munaasabadda ka soo qayb galay ayaa tix duco ah halkaasi ka jeediyey
waxaa la yidhi nin walba ceesaantiisu ceylkaantay baa lii wixii aan la soo jirtay haddayna iga fakanin balaan wax ka sheego in dhoweydba waa taanan xulin xeeladii gabaye ubadkan xafladda loo dhigay ee xumaha loo diiday xaafidiin ilaahow ka yeel xaakimkaa tahay macallimiinta lasoo xulay dhammaan xumaha loo diiday xifdi dheer allah ayow u yeel xaakimkaa tahay walaayadan lasoo xulay dhammaan xumaha loo diiday xifdi dheer ilaahow u yeel xaakimkaa tahay ilaahayow xumaantii ka qaba xaasidka iyo tuugga ilaahow ishuna way xuntahay naga xijaab maanta xamlo sare ilaahow u yeel xaakimkaa tahay allahayow ducadan waan xulaye xumaha loo diido
suldaan cabdideeq suldaanka beesha daarood ee gobolka shabeellada hoose oo ka mid ahaa martidii munaasabadda ayaa isaguna la dardaarmay mucallimiinta
macallimiinta waxaan leenahay guusha iyo nicmada aada soo hoyseen ilaahay subxaanahu wa tacaala haynka ajar siiyo intaa ka gadaalna sii wada macallimiintii hore ee soomaaliyeed cunuguu qur-aanku u dhammeeyo macallinku meeshuu joogaba wuu uga warqabi jira wuxuu isku dayi jiray inuu u safro wuxuu isku dayi jiray inuu talooyin siiyo wuxuu isku dayi jiray inuu aada iyo aada ula taliyo uga warqabo oo cunugaas hadduu isagu xataa madaaris usii furi karo hadduu maaragtay camalkii wax ku bartay siduu usii horay ugu wadi lahaa ayay ku dar maaragtay ku dadaali jireen ardaduna waxay ku dadaali jireen inay macallimiinta waalidiin u yaqaanaan oo dhaqaaleeyaan oo ka warqabaan oo hadiyado u geeyaan macali macallimiin badanoo waxaa jira markii burburkii dhacay ardadoodii u baxsaday oo ardadoodii qurbaha iyo meelahay kala aadeen ay dhaqaalayn jireen ardada marka waxaan leenahay macallimiintiinnii maalinkay madarasada idiin dhammaato ha u dhabarjeedinina ka warqaba maaragtay macallimiintiina xariiriya waalidiinta dardaarankaan usoo jeedinayo waxa weeyaan ilaahay subxaana wa tacaalaha guusha iyo nicmada uu idin siiyey ilaahay uga mahad celiya humma ka gadaal ogaada waxay ku timid dhiig shuhado mujaahidiin hooskood baad harsanaysaan mujaahidiintii hooskooda aada harsateen oo ilmihiina ay wax ku barteen abaal bay idinku leeyihiin abaalkay idinku leeyihiin waxa weeyaan inaad ilmihii markay waxbartaan ay maaragtay walaayaadka islaamiga iyo mujaahidiintii ka mid noqdaan ilmihii inay camalka geestooda ka qabtaan inay maaragtay camalkii wadaan ragga maantay waxa weeyaan meelo badan gaalada godkooda ku gubay waa dafcooyinkan dafcooyinkii ka horreeyey oo waxbartay weeyaan marka camalka inay marka ilmahan aada dhaxal siisaan oo meeshii ka wadaan arrintaas ku dadaala arrintaas aan kula dardaarmaynaa intii ay socotay munaasabadda waxaa goobta lagu soo bandhigay natiijada ardayda loo qabtay tartanka ee dhigta madarasada imaamu shaafici waxaana goobta ka sheegay madaxa guddigii qabanayay tartanka
ardadu mustawayaashoodao dhan marka la isku daro bal fiiriya waa arrin cajiib oo qiimo badan weeyaan ardada mustawayaashooda marka la isku geeyo kulligood hal qof mooye inta kale waa mumtaaz darajada mumtaaz weeyaan waa mumtaaz qofkaan aqaaninna ma jiraan isleeyahay laakiin waa iska sii caddaynaynaayo waxaa weeyaan waa sagaashan darajo laga bilaabo ilaa boqol intaas ayaa waxaa loo yaqaanaa mumtaaz halka qof oo ka hoos maray oo wax yarna isaguna waxaa weeyaan jayid jiddan ayuu ku jiraa darajadaasuu ku jiraa waa meel iyaduna aan kas ka sahlinin aan ka hoosaynin waayo mumtaasinimada gebagabadii munaasabadda waxaa la abaalmariyey ardaydii galay kaalimaha hore iyo dhammaan ardaydii kale ee ka qayb galay tartanka markii ay soo dhammaatay munaasabadda waxaan waraysanay oo shucuurtooda ka warramay qaar ka mid ah waalidiintay ardaydoodu ka qayb qaateen tartanka waxayna ka hadleen siday ugu faraxsan yihiin inay caruurtoodu ku tartamaan qur-aanka kariimka islamarkaana galaan kaalimaha hore bismillaahi raxmaani raxiim anigoo salaamaya idaacadda alfurqaan oo ka faa'iidaysay munaasabadda musaabaqada ciyaarka gabadh bay igu jirtay rayaan cabdisamed cumar baa la idhaahdaa waxayna gashay kaalinta saddexaad waxayna ku guulaysatoo abaalmarin loo siiyey soddon doolar oo lacag ah iyo kitaabka qur-aanka iyo wax kaloo ku jira meesha iyo abaalmarin loo siiyey waanan ku faraxsanahay maasha allah maasha allah aad baan ugu faraxsanahay ardayda kaleo dhan waan ku wada faraxsanahay intii guulaysatay intaana guulaysanba insha allahu tacaala doorka dambena waxaan rajaynaynaa inaan soddonka qur-aanka insha allahu tacaala musaabaqada u gasho ayaan rajaynayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu ardayda waa leylo cabdikariim xuseen cali anoo hooyadeed ah binti ibraahim xaaji marka waa ka faraxsanahay waxay dhigataa madarasada imaamu shaaficiyo maanta waxaan ugu faraxsanahay tartankan milaaran maanta aan kasoo qayb galnay musaabaqadan maasha allah qaybta ay ka tirsaneyd shanta jus maasha allah waan ka faraxsanahay marka waxay qaadatay afartan doolar iyo kitaab qur-aan ah kaalinta ay gashe kaalinta labaad ay gashe waana ka faraxsanahay aad iyo aadan u faraxsanahay waan ku dhaha walaala mahadsan tahay magacii waa umu anas wiilkaygana waa anas aad iyo aad baan ugu faraxsanahay tartankii musaabaqadii oo ka qayb galay waana wax in badan aan usoo macnaha aan sugeynay maanta xaggayga waxaa la dhihi karaa yowmal mawcuud maalinkii ani xaggayga maalinkii aan ku balansanaa oo aan rajeynaya iyo ahayd maasha allah in cunugayga musaabaqo qur-aaniya uu ka qayb galo calaa dahri qalbina uu qur-aanka ilaahi subxana watacaala oo ka akhriyo aad iyo aad aan ugu faraxsanahay madrasta imaamu shaafici aad baan ugu mahad celinaynaa iyo mudiirkeeda abaalmarintii wiilkayga la siiyana waxay aheeday kitaab qur-aan ah cimaamad iyo shan iyo toban doolaroo lacag ah ilaahi subxaana watacaalana waxaa weydiisanaynaa shan iyo toban jis buu hadda ku tartamay soddonka jis iyo musaabaqada soo socota biidni illaahi tacaala inuu qur-aanka ilaahay ka milo ilaahi subxaana watacaala kaalintan muhiim maaha sideeda waxaa muhiim ah in bandhiga ilaahi iyo qur-aanka uu soo bandhiga ahaa mid aad iyo aad aan ugu farxay ilaahi subxaana watacaala ku mahadsan bacd allaahi madrasada iyo mudiirkeeda iyo macalimiinteeda aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa magacayga waa umu cabdilaahi iminkaay aan maaragtay wuxuu ku tartarmaya qur-aanka soddonka jus ilaahi subxaana watacaala wax ku keeleeyey kaalinta labaad wuxuu ilaahi subxaana watacaala uu u siiyey maaragtay ijaaso khaasatan madrasada imaam shaafici ku abaalmarisay boqol doolar iyo waxyaalaha maaragta kaloo la socday ilaahay ayaan subxaana watacaala ku mahadinaynaa sidoo kale qaar ka mid ah ardaydii galay kaalimaha hore ayaa iyaguna ka warramay abaalmarinadii la guddoonsiiyey magacaygu waa cabduraxmaan haaruun axmed waxaan ku tartamayaa soddonka jiso qur-aanka waxaan dhigtaa madrasata imaam shaafici waxaana galay kaalinta koowaad ilaah baa ku mahadsan waan ku farxsanahay waxaa la isiiyey musxafka qur-aanka iyo cimaamad iyo boqol iyo konton dolar magaceyga waa khaalid cabdiqaadir cabdulaahi waxaan ku tartamayaa shan iyo tobanka jus waxaan dhigtaa madrasata imaam shaafici waxaan gale kaalinta koowaad shan iyo tobanka jus waxaa waxaa abaalmarin u helay boqol doolar magaceyga waa zakiya abdiraxmaan camdi waxaan ku tartamayaa tobanka jus kaalinta koowaad oo tobanka jus ayaan galay waxaa abaalmarin hele sideedan doolar kitaab iyo camaamad
maari jamal maxmuud waxaa ku tartamaya sanadiis waxaan galay kan kuwa qaad ugu dambayntii munaasabadda waxaa lagu soo gebagabeeyey ayado ka mid ah qur-aanka kariimka
يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا
ليس في الشرق هدى لا ولا في المغرب ليس في الشرق هدى لا ولا في
waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan waxaana isla soo gaarnay qeybaha dambe ee barnaamijka tarbiyada carruurta markanna waxaad ku soo dhowaataan xalqada saddex iyo tobnaad ee xubinta siirada rasuulka salawaatullaahi wasalaamuhu calayh waxaana halkan ka soo jeedinaya cabduraxmaan badar محمد نبينا أمه آمنة أبوه عبد الله مات ولم يراه محمد نبينا أمه آمنة أبوه عبد الله مات ولم يراه أبو طالب عمه كان يدافع عنه والسيدة حليمة مرضعة نبينا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته meel kastoo aad joogtaan caruuree kusoo dhawaad xubintii siirada nabiga sala allahu calayhi wasalam darsigii labiyi tobnaad waxaan kaga soo hadalnay iskudayadii ay sameeyeen odayaashii qureysheed oo ay ku doonayeen inay abudaalib ku qanciyaan in wiilkiisa moxamed ku qanciyo inuu joojiyo tawxiidka uu faafinaya ayaguna taa badelkeed ay joojin doonaan dhibka kadib markii uu rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo tolkiisa ay kasoo baxeen go-doonkii dulmiga ahaa ee lagu soo rogay kuna beegnay saddex sano ka hor hijiradii weyneed ee madiina waxaa geeriyootay xaaskii uu jeclaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo khadiija binti quweylaad geerida khadiija aad ayuu la murugooday rasuulka sala allahu calayhi wasalam maxaa yeelay khadiija waxay ahayd qofkii ugu horreysay ee aamintay risaalada nebiga waxay kaloo garab iyo hili ku garab taagneyd dacwada tawxiidka waxay sidoo kale ahayd khadiija xaaskii u dhashay inta badan caruurtiisa marka laga reebo ibraahim waxay hooye khadiija dhashay caruurta ay ka mid yihiin zaynab ruqiya faadima umukalthuum iyo kuwo kale isla bishii ay geeriyootay khadiija wuxuu rasuulka sala allahu calayhi wasalam guursaday zawda bintu zamca kadib markii uu ka dhintay in adeerkeedii asakraa bin camar oo ula hijrooday dhulka xabshida hijradii labaad wuxuuna kusoo dhintay inta lagu soo jiray safarkii loogu soo laawanayay magaalada maka bil kadib guurkii sowda wuxuu sidoo kale rasuulka sala allahu calayhi wasalam guursaday caaisha binta abibakr sidiiq balse lama aqalgalin rasuulka maadaama ay yareed waxaana loo gurigeeyey markii ay muslimiintooda iskugu tageen magaalada madiina oo ahayd daartii hijriyada inkastoo uu rasuulka sala allahu calayhi wasalam guursaday geeradii khadiija kadib xasaas kale haddana kama faaruqin qalbigiisa booskii ay ka joogtay khadiija wuxuu ahaa mid sidiisa u maran maxaa yeelay wanaagii ay khadiija lahayd ma aha mid lasoo koobi karaa bil kadib geeridii khadiija waxaa haddana geeriyooday adeerkiisii abu daalib oo ahaa shakhsi kaalin muhiim kaga jira noloshiisa maadaama uu ahaa qof si joogta uga difaaco isku dayadii ay ku doonayso quraysh inay ku dhibaataysa rasuulka sala allahu calayhi wasalam taariikhyaanada muslimiinta waxay ku asteeyaan sanadkii ay geeriyoodeen khadiija bint khuweylad iyo abu daalib sanadkii murugada rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu dareemay murugo xeel dheer inkastoo abu daalib aada u difaaci jiray rasuulka sala allahu calayhi wasalam ogaana in dacwada uu waday xaq tahay haddana ma uusan qaadan diinta islaamka wuxuu ku dhintay shirki iyo gaalnimo ilaa markii ugu dambeysay noloshiisa waxaana la sheegaa in waddada xaqi ay seegiyeen odayaashii qureysheed oo uu ka mid yahay abujahal markii uu dhintay abu daalib waxay quraysh ku dhiiratay inay kula kacdo rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaynan kula kicin intuu iin walay adeerkiisa waxaa dhacday geeridii abu daalib kadib inay carada ku seeraan rasuulka sala allahu calayhi wasalam sidoo kalena asagoo sujuudsan wasaq iyo mandheergeel ay dhabarka ka saaraan waxaa sidoo kale dhaci jirtay inta ay kuleetii kaga dhigaan rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayay ku dhihi jireen ma adiga miya qofkii ilaahaydeena oo idilka dhigay hal ilaah markii ay badatay dhibaatada quraysh ee u geysanaysa rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu rasuulka go-aansaday in u hijroodo magaalada daa'if oo ahayd magaalo ugu soo dhow magaalada maka sidoo kalena ay degan yihiin qoys abtiyaal ugu aadan rasuulka sala allahu calayhi wasalam rasuulka sala allahu calayhi wasalam oo uu wehelinayay mawlida zayd ayaa gaareen magaalada daa'if wuxuuna halkaas kula kulmay saddex ruux oo ah madaxda magaalada kuwaas oo ay kala ahaayeen cabdiyaliil mascuud iyo xabiib oo ahaa dhashii caamir bin cumayr athaqafi nebiga ayaa raggan wuxuu u bandhigay risaalada tawxiidka wuxuuna ka codsaday in ay ammaangeliyaan balse way ka diideen jawaab foolxun badan ayayna siiyeen isla xilligaas wuxuu rasuulka sala allahu calayhi wasalam ka codsaday odayaashaas inay warkiisa gaarsiineen quraysh oo markaas sii xoojin karto dhibaatada rasuulka sala allahu calayhi wasalam reer thaqafi ma aynan sameyn wixii uu rasuulka sala allahu calayhi wasalam ka filayey taa beddelkeed waxay kusoo dareen suubanaha kuwoodii doqomada ahaa oo dhagxaan la dhacay rasuulka sala allahu calayhi wasalam ilaa ay dhiig ka keedheen zayd bin xaaris ayaa iskaga dhigay rasuulka sala allahu calayhi wasalam dhagxaanta si aynan u gaarin rasuulka waxaana sidii ay usoo socdeen soo gaareen geed harwiil leh halkaas oo ay ku nasteen geedka arka weynka leh waxaa ku agyaalay beer weyn oo ay lahaayeen cudba iyo sheyba oo ahaa carruurtii rabiica waxayna ka mid ahaayeen cadowga rasuulka sala allahu calayhi wasalam hase ahaatee xaaladda rasuulka sala allahu calayhi wasalam markii ay arkeen xoogaa ayay u dibceen waxayna adoon ugu shaqaynaya beerta laguna magacaabo cadaas ugu soo dhiibeen gacan canab ah rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayaa markii uu canabka cunayay qabsaday bisinka cadaas ayaa ku yidhaahday hadalka aad tiri dadka dhulkan ku nool kuma hadlaan rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayaa ku yidhi adiga halkeed ka soo jeedaa diintees haysataa cadaas ayaa ku jawaabay waxaan nahay nasraani ka soo jeedo dhulkanaynaba ee ciraaq rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayaa yidhi waa tuuladii uu ka soo jeeday addoonkii saalixa ahaa ee yunis binu mataa cadaas ayaa ku yidhi maxaa ku ogeysiyey yunis binu mataa rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayaa ku dul akhriyey aayado ka sheekeynaya qisada nebigaas halkaas ayanu ku islaamay addoonkii lagu magacaabayay cadaas intaas ayanu kusoo gabagabeynaynaa carruuray darsigii saddex iyo tobanaad ee siirada rasuulka sala allahu calayhi wasalam tan iyo konto dambe iyo toddobaadka soo socdo wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu محمد نبينا أمه آمنة أبوه عبد الله مات ولم يرى
قد مضت أيامه بالفدا والغالب قد مضت أيامه بالفدا والغالب قد مضت أيامه بالفدا والغالب هو في الدنيا لنا خير
guud ahaana intaas ayaan toddobaadkan ku soo afmeeraynaa barnaamijka tarbiyada carruurta tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
في ليالي الكرب فاضيا مشرق في دروب الموكب فاضيا مشرق